dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta sheegtay in marka wakhtiga jiritaankeedu dhammaado ay dalka ka dhici doonto doorasho qof iyo cod ah iyadoo aanay weli baarlamanka soomaaliya go'aan ka gaarin nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta xilligaasi ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed ayaa maanta hadalkan ka sheegay munaasabad lagu soo bandhigayey qorshaha sagaalaad ee horumarka qaranka oo lagu qabtay madaxtooyada soomaaliya ummadda soomaaliyeed waxa ay naga sugaysaa in aynu hirgelinno hal qof iyo hal cod doorasho ah talada iyo awoodda iyo karaamada ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed baa istaa waa inaynu talada shacwinaha soomaaliyeed dib ugu celina madaxweynuhu waxa uu diyaar u yahay ra-isul wasaaruhuna u yahay ummadda soomaaliyeed xiladeeda inay qaadato iyagu ciddii ay rabaan ay doorato haddii aynu tartamayno oo ay dib inoo dooranayaan oo shan sannadoodoo dambe halkii aan gaadhsiinay meel ka sii fog aynu gaadhsiinayno ummadda soomaaliyeed bay u taallaa haddii cid kale ay dooranayaan ummadda soomaaliyeed bay u taallaa laakiin innaga maxaa laynaga rabaa amnigii wax weyn haddaan ka qabanoo suurto gelinay maya nuclear inaannu samayno waxa ka dhow inaannu dib u habayno amniga siyaasadda hoggaan baynu u leynay madaxweyneynu u leynay madaxweyneynu wuxuu inagu hagayaa dhaxalka uu ka tegayaana ay in dalkan ay ka hirgasho laba kun iyo labaatan ummad yahay doorasho hal qof iyo hal cod ah kuna salaysan tartanka ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo madasha ka hadlay ayaa hay-adaha qaramada midoobay ka codsaday inay kala shaqeeyaan dowladiisa arrimaha ku wajahan horumarka dalka si loo gaaro yoolka la higsanayo waxaan si gaara dhammaan hay-adaha qaramada midoobay iyo dhammaan kuwa kale oo aynu bahwadaagta nahay ee ka shaqeeya samafalka iyo horumarka aan ku boorinayaa inay nagala shaqeeyaan sidii aynu u hirgelin lahayd ee qorshahan kaasoo si weyn ula jaanqaadaya dhammaan toddobiiy tobanka yoom ee horumarka waara ee golaha guud ee qaramada midoobay isla qaateen bishii sebtembar labadii kun iyo shan iyo tobankii lagala shaqeeyo sidii dalalka dunida ay u hirgelin lahaayeen ee ilaa laga gaarayo labada kun iyo soddonka ummadda soomaaliyeed waxay maanta u baahan tahay inay ku mintido horumarkooda qarannimo iyadoo midaysan isku laafiyow ayna markaas laba jibbaaraan dadaalkooda ku aadan wax soo saarka noocyada kala duwan hadday noqon lahayd dhaqashada xoolaha beeraha kallumaysiga warshadaynta iyo waxdhoofinta tiknolojiyada iyo isgaarsiinta bangiyada iyo hay-adaha maaliyadda dalxiiska oo aan isleeyahay soomaaliya aad iyo aad yaan uga dahsannahay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho